wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ku qabatay qorshaha isbeddelka dowlad goboleedka galmudug laba kun labaatan iyo lix iyo laba kun iyo soddon ujeedka kulankan ayaa ahaa in la mideeyo aragtiyaha iyo qorshayaasha dhammaan bahda horumarinta si loo dhiso qorshe wax ku ool ah oo waafaqsan baahiyaha shacabka iyo istaraatiijiyadda horumarineed ee dowlad goboleedka galmudug waxaana kulanka goobjoogaha mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi aadan cumar ayaa ka warbixiyey kulanka maanta inaan geedi socodkii qorshaha horumarinta statka ama qorshaha isbedelka galmudug inaan bilaradiisii ama maaragtay berilaabkiisii maanta aan u fadhina halkan oo aan maaragtay qodobkii ugu horreeyey oo ah transformational governmentiga aan maanta ka discuss garaynayno waa laydiin sheegay muhiimadda ay leedahay in transformational government la sameeyo ama dowladnimada la hagaajiyo oo ay tiir koobaad ka tahay in macnaha siyaasad loo dhayaan la helo tiirkala maaragtay koowaad laftarkiisa waxaa ku dhex jiro in cadaalad la helo waxaa ku dhex jiro in la helo accountability isla xisaabtan waxaa ku dhex jiro in magaranaysaa la helo good recruitment dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qaybgala kulanka ayaa ka hadlay ahamiyadda kulankan uu leeyahay ama qorshaha ugu fadhiyo dowlad goboleedka galmudug qorshe haddaan maqasho qof salgi qof salgi salmugiis u fadhiya weye qof aan qorsho lahayn waad aragtay oo miyiga dadka ugu yar reerka waa loo sahmiyaa marka la rarayo wax sahlan maaha waa baahi weyn oo uu qabo dowlad goboleedku galmudug in labada hay-adood ama labada wasaaradood ay wada shaqeeyaan
waa inaan ku kordhin wasaaradeydaa meesha ku jirta cadaaladii garsoorka haddii laftigeeda aan arki lahaa waxyaalo baahiyaha ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay in kulankan uu kusoo aaday xilligii loo baahnaa wasaarad kasta iyo hay-ad kastoo dowladeed ama hay-ad gaar ah ama ejiwyadu marka ay tagaan deeqbixiyaasha u tagaan ama ay mashaariic fulinayaan hadhowdii waxaa laga eegi doonaa inay qorshahan ku jiraan waxaan rabnaa tiirkan oo afar tiiruu ka kooban yahay sida meesha ku qoran tiirka ugu horeeyo dowlad dhiska ah waxaan rabnaa dowlad dhiska aan rabno wasaaradaha ay qusayso wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradaha kale oo nala joogo muhiimka dhammaantoodba iyo hay-adaha gaarka ah oo garsoorka ay kamid yihiin iyo wasaaradda cadaaladda aragtidiinna waxa aad rabtaan iyadoo si koobana in lagu qoro kulankan ayaa inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa horumarinta dowlad goboleedka galmudug sanada laba kun labaatan iyo lix iyo laba kun iyo soddon iyadoona ujeedadu tahay in laga mir dhaliyo qorshayaasha horumarineed